بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين كان حسيني هل كان وحنو إذن كسو قدبنا عشر كلا بيا أفرتنا هذا كتاب كأب الشجاعة وحنا سوى شيدنا يا الشيخ محمد شيخ عمر دير آمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الأماجد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaa halkan uu ku sheegi doonaa baabkii rajcada ama xuquuq الزawja allatii fii ciddati rajciya gabadha ku jirta ciddatu rajciyada maxay xuquuq leedahay maxaase iyada xaq loogu leeyahay taasuu sheegaya waa qoyskii waktigii uu wada noolaan kari waaye uu kala tegay ayaa uu halkan ku xusi doonaa waxa meesha yaallo ee xuquuqa kala tagaasi inaanu luminayn haddii la kala tegay xuquuqdii waa halkeedii waa la tixgelinaya wuxuu ihi marka wayaajibu waxa u waajibaya lilmuctadati arajciya gabadhii ku jirtay ciddada la soo ceshan karayo asukna wanafaqa guri iyo gasiin guri ay gasho iyo annafaqa biilkii wayaajibu lilbaa'ini sukna tii iyada aan la soo ceshan karaynin waxa u waajibaya un guri duuna nafaqa laakiin biil ma leh ilaa an takuuna xaamilan inay uur leedahay mooyaane oo uurkaa markaa biilku waajibaya intaasuu ku xus ciddadu waa laba qaybood ciddatu rajciya iyo ciddatu lbaynuuna labadaasay markaa noqonayaan ciddatu rajciya waa gabadha la furee dalqadiina waxu hadheen in la soo ceshan karayo ninku odhan karayo raajacatuha ilaa nikaaxi alawal waa soo ceshay heblaayaheeda ta odhanaya wey laakiin tan ka baayinka ah ee aanu soo ceshan karayn waa baynuunatun kubra waa baynuunatun suqra baynuunadu waa kala go kala hadhid weyn iyo kala hadhid yar labadaasay u qaybsan yihin maalan haddii dalqadaha uu dhameeyey ama bahalkii licaankii oo kale uu yahay de waa baynuunatun kubra ma soo ceshan karayo midna weligeedba midna ilaa inin kala guursato laakiin haddii dalqadii ay ka iibsato ay tahay almukhtarica mid dalqadii iibsatay hadday tahay waa baynuunatun suqra waa kala kala go kooban waanu soo ceshan karayninuna wuu mehersanaya macnaa nikaax jadiida caqad cusubunbuu aabbaheediiyo walaalkeediiyo wixii iyada ka mas-uulubba heshiis cusub ugu xidhaya meher cusub ee waanu soo ceshan karayninun kol hadday dalqadii iibsatay marka waa baa-inid weyn iyo baa-inid yar kala tag weyn iyo kala tag yar iyo kala tag soo ceshi suuroobayo saddexaasaa loo qaybiya kala tagii soo ceshigu suuroobayay gabadhaasi waxay leedahay guri iyo biil leannaha fii xukmi zawja waxa ay afo arinkeed unbay leedahay afadan iyada isaga u xanibanta wuu soo ceshan karaya gurigiisii kama tegayso cid kalena guursan karto sidaa darteed waynu meel dhigaa waynu biilna siiyaa taasi waa mid dee sida qur-aankuna uu xusay in la saarana maaha inay iyadu baxdana maaha laa tukrijuuhuna min buyuutihina walaa yakrujna ilaa an yaatina bifaaxishatin mubayina idinaha saarina iyaduna yay bixin laag la furay fadhi ula ma aha arintu way fadhiyaysa daa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay asukna wanafaqa laakiin tii baa-inada ahayd oo aada macnaheeda fahantay imika wuxuunay leedahay iyadu guri masalaha biil malese biil ila ma soo ceshan karaya ilaa an takuuna xaamilan baa la socota gabadha dalqadi baa loo dhameeyo oo yaan la soo ceshan karin kolse hadday uur leedahay dee uur kalaa biilkii yeelanaya marka guri iyo biilkii labadaba way yeelanaysaa ilaahay baa markuu ka warramayay dumarkaa la furay yidhi askinuuhunna min xaysu sakantum min wujdikum halkaa helaysaan dejiya walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhin wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahunna hadday uur leeyihiinna dee ilaahay umulayaan biilka siiya saas wey saasaa islaamka islaamku u meeleeyay ruuxa dumarka ah arrinkeedii marka la qabo marka la furo xuquuq waxa ay leedahay ilaahay ninka kale ka guursanaysa arrinkeedu saasuu u tartiibsayay intay uurka leedahay intay ilmaha jaqsiinayso arrinkeedu halkaasu ku tirsan yahay lama dayicin waayo qofka bani aadamka ah ee ubad ku howlan way adagtay siduu usoo shaqaysto shaqadu way ku adagtay waayo ubadka iyo korintooda iyo tarbiyadooda wax dhan wey waa arrin culus wey taa intaasayna ku dhaaf gabadha la furay maxay xaq leedahay taasay noqota waxaa dee marka la furo xuquuqdii loogu darayaa oo iyada xagga hore aynu ku soo dhaafnay almahru wlmutca aw sadaaq wlmutca gabadha meherkeediina in la siiyo mutcaniina in la siiyo wamaticuuhun cala lmusiri qadaruhu wacala lmuqtiri qadaru iyadoo dadku aanu isku mustawa ahayne qofka haynta wanaagsanina uu kordhinayo mutcada mutcadu waa nooligoo laga bixiyo gabadhi dee qofka markaa arrinkiisu iska koobaya ama waxa uu haystaana isaguna inta uu karaabuu bixinaya marka meherkii iyo mutcadii iyo gurigii iyo biilkii intaasoo dhan bay leedahay mar haddii la furo waanay kala duwantay gabadha haddii iyadu ay doonayso furiinka iyo haddii uu isagu doonayo hadday iyadu doonaysay reerka riixaysay duninayso dee markaa xuquuqdeedii waa dhacaysa sidii nabiguba calayhi salaatu wasalaam uu xukumay taasi waa arrin gooniya waxaanse dhacaynin dee kollayba xuquuqda caruurta weligeedba dalqadeeda ha codsatee xuquuqda caruurtu iyaga waa halkoodii iyadu ma gelayso golaaftanka iyo munaawaraadka ka dhexeeya labada qof ma gelayso waaya gabadhii laga dhinto arrinkeedii galay wuxuu ihi wayajibu cala lmutawafa canha gabadhii laga dhintay waxaa ku waajibaya alixdaad asay inay asayda qaado ixdaadki iyo asaydina uu ku sheego waxa uu ku yihi wahuwa alimtinaacu min azinati watiib alimtinaac weeye inay iska dayso min aziinati isqurxintii waiibi iyo udgoonkii wa cala lmutawafa canha zawjuha gabadhii ninkeeda laga dila ninkeedu ka dhintay waxa waajib ku ah wlmabtuuta iyo tii kale baa-inka ahayd aan la soo ceshan karaynin mulaasamatu lbeyt inay guriga joogaan gurigii loo kareeyey inay joogto ilaa lixaaja baahi ay dabad u baahata mooyaane waa laba masalo ayuu kuu sheego masalada hore waxa wey gabadha haddii laga dhinto asayday qaadaysaa buu halkan ku yihi asayda wuxuuna qaada ruux dumara waxaana la ogol yahay un inay u qaadanin waxaan u diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam aabbaheed iyo ehelkeeda mid kastoy jeceshay ha ahaadee inaanay cid asay u qaadi karaynin gabadhu saddex cisho wax ka badan inay hebel u yaro warwartay isu basaasiso mid kastoo ay isjecel yihiin oo ay xigtadeeda ah lama ogolaa laakiin aabbaheed waxaan leeyahay zawjkeeda ama saygeeda afar bilood iyo tobankii cisho ayay asayda u qaadaysa asaydii ay maxaa tahay waatii aynu xalayta ka soo warramaynayo dee qalad bay dadku ka fahmeen muqaalaatuna way ku sameeyeen huluwun fi lxidaadi walixdaad waxay ku sameeyeen xadgudub waa intanun intanun wey waa inaanay isqurxin udgoonna marsan waxaa fasiraya xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan ay warinayso umu caiyata alansaari alansaariya umu caiya alansaariya waxay tihi kunaa nunha an nuxida calaa mayitin fawqa alaa ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wacashra inaanu qof dhintay isu basaasino ama aanu asay u qaadno waa la diiday ilaa nin mooyaane ninka afar bilood iyo toban baa la ogolaaday walaa naktaxil walaa natadayib walaa nalbasu awban masbuuqan ilaa awba casbin waa inaanaan indhakuulan udgoon marsanin dharbilicla xidhanin saasay sheegtay waxa uu nebigu noo rugseeyey bay leedahay kolkaanu dahaaro qaadanayna caadiya waxaasi dhammaadaan udgoonkaa yar basiidka ah ee loo isticmaalayo meelaha masaladaasi waa taa wax dhibahoo ku jiraa markaa ma jiree waa qofku xusuus baa meesha ku jirta waxa la odhan karaa waa nooc murugaa oo loo ogolaaday qofkii muddada intaa leeg xusuus baa geela lagu xergeeyaae ninkan isaga ahaa ee xidhiidhka adag uu ka dhexeeyey muddadaasay sii xusuusnaanaysaa mana mudna xidhiidhkii adkaa ee ka dhexeeyay intoo deg deg loo ilaawo in la gursado intaa halaga samro intaa hala samro waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashraa gabadha ninkeedu ka dhintay afar bilood iyo toban guura ka sabirtaba ilaahay qur-aanka ku yidhi waana lasoo fududeeyey waqtigii hore siday ahayd xalay baynu soo sharaxna taasi waa masaladaa marka haddii dadku marka geeri ay timaado arrintani muran ay ka gasho caawa warkeedao cad waad haysaa ee qur-aan iyo xadiid iyo fiqiba gabadhii laga waxaan laga geeriyooday iyo tii la furay labadiiba arrin kale oo u gooniyabu halkan sheegay waxa uhi wacala almutawafa canha zawjuha waalmabtuuta gabadhu haddii laga dhinto iyo haddii la furo oo tiibaainka ay tay guriga ha joogto ilaa lixaaja inay dee baahi jirta mooyaane baahi inay jirto gabadhu marka laga dhinto iyo markanay baainka tahay midna biil ma leh oo dee labada midna ma suuroobaysa inuu soo cerj- soo ceshado midna allaysayda oo waa kan dhintay aakhiruu tegay qofki midna dee waaba kala hadheenoo ma soo ceshan karo midna biil ma leh laakiin gurigii way joogayaan waa deganaanayaan waxa uu markaa ka soo reebay xaaja sharciguna kolle waxyaabaha uu qofka u saamaxay waxaa ka mid a daruuriyaat xaajiyaat taxsiiniyaat qofku muraadiyada ama arrimaha ku yimaada saddexdaas daruuriyaat waa arrin lagama maarmaan ahoo culusoo ku timi qofka daruuri qofkana wuxuu noqday inuu gurigu ka baxo ba- dee wuu ku dumaya ama col baa ku weeraraya markaasoo kale waa daruura keentay xaajaduna heerkaa ma gaadhsiisnaa waase baahi qofka haysa qofkii dee biil ma lahae waxay gabadhii u baahan tahay inay soo shaqaysato shaqo xalaaloo sharcigu ogolyihi cid ay wax ka raadsato cid arin adag ay u leedahay ay u doonato waa xaaja laakiin taxsiiniyaadka iyo kamaaliyaadka waa arrimaha iska lugafidsiga ee dhammaystirka ah maal dad lasoo siyaartay iyo qaar kaloo lasoo booqda iyo tanasuh macnaha inuu qofkii soo yaro dalxiisa iyo arrimahaasaan meesha oolin waxaa loo dariisanayaa markaa gabadhu inay xaajo u bixi karto xadiidka nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam ee jaabir ibni cabdillaahi uu warinaya muslim ku jira habaryartee baa la furay buuli jaabir baa odhanaya markaasay doontay waktigii ciddada iyadoo ku jirta inay soo goosato ge- timirtii macnaa dhirtii timirta ahayd ee midhaha laga soo guraya geedkii nakhiisha ahaa tibay doontay inay u baxdo kolkaa ehelkeedii baa yidhi maya ha bixin waa kii qur-aanku yihi laa tukhrijuuhunna min buyuutihina walaa yakhrujun ha bixina joog nabigay su-aashay calayhi salaatu wasalaam markaa nabigu wuxuu ihi balaa fajudii nakhlaki fainaki casaa an tasadaqii aw tafcalii macruufan iska soo gooso beertaada oo waxa suuragala inaad sadaqo ka bixiso waxa suuragala wax wanaaga inaad samayso oo aad horumar khayr keento markaasaasuu nabigu ufasaxay calayhi salaatu wasalaam waa arrimo aada odhan karta malaha innaga waabay iska naadir bay noqdeen gabadha haddii la furaba iyo haddii kala tegaas yimaad iyo xataa haddii laga dhintaba inay joogto guri naag la furay fadhuulabay ka xigaan soomaalida markaaba waa inay ama meel kiraa eeg eegato ama waa inay aabbaheed iyo hooyadeed u tagto ama waa in la yidhaahdo inanta meesha ha laga soo waarido mar haddii ay kala tegeen laakiin sharcigu waa kaa sharci iyo caado dee sharcigunbaa la tixgelinaya ficilkana wax lagu xisaabtamaya maaha macnaha anafada jaahiliga laba baaboo soo socda ayaa halkanna uu ku sheegayoo waaqiceennan imika aan ka jirin laakiin dee qur-aan iyo xadiid iyo fiqiba sharcigeenna ku sugan ayaa halkan uu ku xusnay haddii aynu soo xusnay cidda alcidda lilmara ciddadaasi oo ahayd muddo ay gabadhu guur ka samrayso waxa jira qayb dee qofka dumara marna waxa lagula mucaamaloodaa nikaax iyo guur qofkii xorta ah marna waxaa lagula mucaamaloodaa milkulyamiin labadaa dariiqo shareecaddu midunbay ogoshay in gabadh lagula xidhiidho wax saaxiib laydhaa ma jiro iyo iska is- labadii qof oo iska wada socda oo iska jala uun ah in iyo gabadh jala ah oo iska wada socdaa wax jira maaha xagga shareecadu waa xaraam weeye ima nikaax wa ima milkulyamiin labada labadana la iskuma dari karo ee midun baa lagu wadaya ilaahayna waa kaa xusay waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum waa bani aadamka wanaagsan muuminiintu ee marka ay gabadh la xidhiidhayaan ama guursada ama dee ay addoon u tahay waa labadaa mid garanay gabadhii la qabay iyo sidee u ciddo tirsanaysa addoontu sidee u ciddo tirsataa addoontaasoo dee wax badan kaga duwan gabadha xorta ah ninkii aan u mehersanayna lahaanshaha uu leeyahay ayaa uu kula mucaamaloonayaayo oori ay ugu tahayo ubad ay ugu dhali kartaayo xaas ay ugu noqonaysa uu kula joogaya iyadoon afar ku qaydnayna laga kordhin karo marka haddaba maxaa iyada xaalkeeda iyo marka uu soo milkiyo qofku gabadh siduu doonada ha ku soo milkiyo ama dagaalkii aynu gallayba addooma la helo markaasay mujaahidiintu qaybsadeen ama waaba lagu siiyey addoon ama waabaad soo iibsatay ama dhaxalbaabaad ku heshay intaba waa suuragal addoonka noocaasa addoontaa markuu qofku soo milkiyo ma cidday leedahay mise wax kale haddii dee iminka gaaladii jac lagu siiyo addooma laga qabsaday dee rag bay dumar u ahaayeen qaarkood inay ur leeyihin baa suuragala qaarkood in habeenadaa lala mucaamaloonaya baa suuragala dadkii hore bani aadamkii nooca kale ahaa iyo dadkan muuminiinta ah ee bedelay miyaan arrinkoodii la kala saarayn taa weetuu ka hadlaya waxay noogu soo yaro taagtaagan tahay dee addoommo inaan hayn iyo gaal la iska celiyo jihaad ogan iyo xooa markaasaa arrinku geesa uu inagu soo yeelanaya dadka qaarkoodna qaswul fikrigii iyo aragtidoodii baaba dee kusoo degdegaysaoo sidee bani aadam loo addoonsadaa ayaaba dee imanaysa taasi mawduuceeda iminka ma hayne waxa aynu ka hadlaynaa xukumka sharciga ah ee u yaala islaamkana dee addoommuhu dabcan way ka horeeyeen wuu nidaamiyey naxariis buu ku daray wuu habeeyey wax jiray ahaan dee adoomuhu islaam ka horba wuxuu uhi waman istaxdaa qofka soo cusboonaysiista keensada milka amatin addoon milkigeed buu soo cusboonaysiiyo addoon buu soo milkiyey siduu doonada ha ku milkiyo xaruma calayhi listimtaac xaruma calayhi waxaa ka xaraama alistimtaacu biha inuu qofkan raaxo ka dayo oo xaasnimo uu ka dayo xataa yastabri'aha jeeruu iska hubsado uurkeed caloosheeda in ilma ku jira iyo in kale in kaanat haddii ay tahay min dawaati lxayd haddii ay tahay dumarka caadada hela bixaydatin hal xayd buu ku hubinayaa macnaha hal jeer ha hesho wain kaanat min dawaati shuhuur kuwii bilaha tirsanaya haddayt ee saddexda bilood loo tirinayana bishahrin faqad hal bil ha soo dhaafto wain kaanat min dawaati alxamli hadday uur leedahayna bilwadci dee ha umusho oba intaaba waxaa loo yaqaanaa baabkan alstibraa istibraau lama iyo ciddat lxura labadaasay kala yihin gabadha xorta ahina iska hubinteeda ciddaa laydhaa gabadha addoontaa iska hubinteedana istibraa waa eray bixinta fiqiga markaa ay tahay inaad barato marka hadduu soo cusboonaysiiyo addoon milkiyidee qofku oo uu milkiyo istimtaac baa ka xaraama macnaha inuu xaasnimo ka dayo galma u raadsado ilaa uu iska hubsado xataa yastabri'aha istibraa waa iska markaad had iyo jeer kaadido ayaa laabudda an tastabri'a min albawl waa iska hubintaa kaadidu inay kaa soo dhammaatay tanna wixii uurkeeda ku jiray inuu ka soo dhammaaday oo aan waxba ku jirin in la iska hubiyo wey waaya sidee loo hubinaya dee waxaynu soo arkaynay dumarka qaarkood in uur lagu hubin jiray oo ay umusho midna xaydkoo ka yimaada midna iyadoo bila tirsata saddexdii unbaa iyadana la marinaya wakhtigaasi ka gaaban oo tii saddexda jeer daahirka noqonaysa waa bixaydatin addoonta istibraheedu waa hal midh tii saddexda bilood tirsanaysa tan waa hal bil hadday uur leedahay uurkuma kala badhmee isaga waa inay umusho marka sharcigu wuxuu sii kala duway addoonta la qabo iyo addoonta milkulyamiin lagula mucaamaloonayo maxay kala yihiin labadu maalan adigu haddii addoonta aada leedahay tatacaamal macaha bimilkilyamiin waxa dee lahaanshahaasunbaad kula mucaamaloonaysaa oo xaasay kugu noqonaysa haddii aad qof xora goyn weydo inaad guursato meherkii iyo aad u weydo waxyaabihii ay u baahnayd sharcigeennu wuxuu ku ogol yahay addoon nin kale leeyahay inaad tidhaa hebelow ii guuri oo dabcan aan masruufna lagaa weydiinayn ilaa kale baa masruufanaye meherkeeduna yar yahay ilan markaa ma gaarsiisna meherkii xortee markaa qofkii xaaraantiibuu kaga asturnaanaya marka tan xalayta aynu ka soo warramayna ee labada xayd iyo labada bilood iyo intaa ahayd waa tii la qabay nin kale lahaa tanina waa tii uu qofku milkisanaa farqigaasaa udhexeeya wain kaanat min dawaati alxamli bilwadci nin dictora ka warramaya oo marka uu fiqigan islaamigaa qaybaha addoomaha soo gaadho ayaa uu iska dhaafayay oo qaybaha ka dambeeya inbuu sharxayay naw dee markaynu addooma helo dhowr dictor baa loo saaraya oo odhan doonaa fiqiga addoomuhu ay leeyihiin bal inoo soo hufa laakiin intaynaan helin dee miyaynu kolleyba laakiin in laga taga maha qur-aankii iyo xadiidkiibaa dee ay ku sugan yihiin in laga guurana maaha axkaamtooda iyo in la quusto toone waa la baranayaa si loo fahmo nusuusta intaasaynu taa ku dhaafnay midi waa bixaydatin midina waa bishahrin midina waa bilwadci waidaa maata sayidu waidaa maata markuu dhinta buri sayidu ummi lwalad ta umulwaladada la idhaahdae addoonta ah kii iska lahaa istabra'at nafsaha kalama nafteeda waxay ku hubinaysaa way hubinaysaa sidii adoonta oo kale waa waxyaabo runtii maqan oo dabeedna eray bixintoodiiba qofka ku adkaan karayso addoonka sidayn hore usoo xusnay dee labiyo dhadigba wuu leeyahay marka qaybuu kala yeeshaa mid waxaa la yidhaahdaa qinnun waa addoon caadiyahoo wax ku xidhan aanu jirin oo dee la leeyahay midna waxaa la yidhaahdaa mushtarak waa la wada leeyahoo dhowr qof baa wada leh midna waxaa la yidhaha mubacad wuu kala baran yahayoo barh baa xor ah badhna waa addoon midna waxaa la yidhaha mukaatab suuratu nuur waa ka ay ka sheekaynayso fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra waa kii la yidhi intaasoo lacaga haddaad la kaalaydo laga bilaabo waktigaa xorbaata ee lacagtii raadinaya hawlgelaya mukaatab baa la ydhaha mid waxaa la ydhaha mufarasha waa gabadhaan waxba dhalin ninkii lahaana iskala mucaamaloonaya un mid waxaa la yidhaahdaa mudabar waa mid lagu yidhi horeynu usoo marayn xagga hore eh idaa midtu fa anta xur marka aan dhinto xor baatay mid waxaa la yidhaha umulwalada ubadka hooyadood ayaa la yidhaahdaa waa addoon ninkan iska leh caruur u leh xukum axkaam gaaray leedahayoo kuwa kaleo dhan way ka duwan tahay geerida qofkunbay sugaysaa kan iyada iska leh geeridiisay sugaysaa marka uu dhinto halkiisii dee caruurteedii baa gelaysa caruurteediina addoon uma noqon karto dee hooyay u tahay horay bay ka xoroobaysa marka axkaam gaaray leedaha umulwaladaa la ydhaha umlwalad umulwalad marka uu sayidkii iyada lahaa dhinto dabcan ay dee awlaad u leedahay nafteedii ha hubiso sidii addoontu ay u hubinayso kale addoontuna siday u hubinaysa dee hal bil ama hal xayd ama inay dee umusho intaasoo dhan axaadiis baa wada sheegaya xadiidkaa hore wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dagaalkii awdaas ee xunayn ka dambeeya addooma la qabqabtay ogaasaa wuxuui laa tudacu xaamilun xataa tadac walaa kayru daati xamlin xataa taxiida xayda gabadh uur la addoommaha ayaa loo tegi ta markaa aan uur lahaynna hal jeer ha daahir noqoto oo ha hesho taana intaasaynu ku dhaafay baabkan uu soo wadaana waxa weeye baaburadaaca baabka nuugmada markii aynu ka soo warramaynay dumarka guurkoodu xaraam yahay waxaynu usoo qaybinay saddex qaybood qaar nasab ku xaraama qaar nuugmo ku xaraama iyo qaar si kale ku xaraama nuugmo macnaha waa dadkii oo naas wada jaqa iyada qudhigeedu wax sharcigu ogol yahay weeye inay qof gabadhu jaqsiin karta ilma aanay dhalin nebigana calayhi salaatu wasalaam kaan lahu murdicaat sala allahu calayhi wasalam xaliimatu sacdiyada ay ka mid ahayd haddii aad akhriday siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax maanicii oo u diidayaana ma jiro weligeedbana way soo jirto dee sida qur-aanka aad ku hayso waxaa loo raadinayay nebi muuse dee murdica ayaa loo daydeeyay oo kolba mid lagu dayayoo lalahaa baltanna inuu ogolaado baltanna inuu ogolaado mid walba ganafka ku dhufanayay ilaa uu hooyadii helay malaa innaga yar badownimada iyo waxba ayna sii hayee waa irdaacu wax jiro wey shareecadeennuna ogoshahay in cid dii dhashay cid aan ahayn qofkan jaqsiin karto marka haddaba sidii nasabka oo kale ayaa haddii qofku uu cid shaqo ayaa xuquuqdii nasabka oo kalea sugmaysa marka la eego xagga guurka iyo arrimaha taasuu ka warramay marka waxau uhi waidaa ardacat ilmar'atu gabadhu marka ay jaqsiiso bilabanihaa caanaheeda waladan marka ilma jaqsiiso inan iyo inan mid kasta ha ahaadee gabadhu iyadoo irmaan hadday naaskeeda cid jaqsiiso walad walad inan iyo inanba u noqdaaye saala radiicu waladaha kanay jaqsiisay wuxuu noqonayaa ilmaheedii bisharayni waa in laba shardi un la helo xagga madhabtan shaaficiyada shardiga hore waxa weeye axaduhumaa an yakuuna lahu duuna alxawleyn waa inuu laba sano ka yarya ilmuhu oonu laba sano dhaafin waathaani an turdicahu khamsa radcaat mutafariqaat waa inay shan jeer oo kala googo-an jaqsiisaa intaasi markay timaado natiijada ka dhalanaysaa waxa weeye wayasiiru zawjuha gabadhaa ilmaha jaqsiisay ninkeedii wuxuu ilmaha u noqon doonaa aban lahu aabba uu leeyahy adeer islaama buu noqon adeer islaama ayuu noqon kolkaas gabadhu iyadoo irmaan hadday ilma jaqsiiso waa jaa-is horta way bannaantay ilaahay baa yidhi wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa ninkii xaaskiisa hadday isla fahmi waayaan ilmahan iyo jaqsiintiisa gabadh kaleba dee ha u jaqsisa buu qur-aanku yidhi marka waa jaahis welibana haddii hooyadii aanay caanado lahayn ama duruufi timaado iyo xanuun iyo wixii la mid a ilmihiina uu u baahan yahay de waaba waajib in lala raadsado taa waana dariiqo lagu shaqaysan karo oo xalaal ah waayo bilabanihaa waladan waladkaa isaga ahi wuxuu u noqday ilmo ay hooyadaasi dhashay oo kale ayay noqotay waa ubadkeedii oo kale laba shardi unbaa loo xidhaya ilmuhu waa inuu ka yar yahay laba sano laba sano iyo wixii ka yar isla markaana shan nuugmaduna nuugma tir tayo leh oo ku xisaabtan leh oo shan iyo wixii kasii badana waa inayd shan iyo wixii kasii badan oo mutafariqaadku waxay ka turjumaysaa ilmuhu waa inuu jaqaa dabeetana nuugaa nuugaa marka uu ka soo go'o uu ka afka ka qaadaayo hareeraha eegaa haddana ku celiya oo haddana iskii uga qaada afka in laga gooyo maaha shan jeeroo noocaasa marka uu ku wado way sugantay nuugmadaasi sida caaisha radia allahu canha ay leedahay berigii hore qur-aanka waxa kusoo degay bay tidhi aayaad sheegaya tobanka toban jeer markuu jaqo inuu ilmaha meesha gacaltooyada noocaasi sugmayso waa la nasakhay taa waxaa lagu bedelay aayaad kale oo sheegaya shan jeer inay nuugmadaasi ku sugmayso taana macnaheediina wuu joogaa haddana lafdigeedii baaba la nasakhay oo waxay leedahay nebigu wuxuu dhintay calayhi salaatu wasalaam iyadoo shantaa jeer aayadihii sheegayay lasii akhriyo dadka qaarkood aan weli in la nasakhay aanay gaadhinoo lasii akhriyo ayaa nebiguba dhintay calayhi salaatu wasalaam kolkii dabeetana warkii la isgaadhsiiyey in la nasakhay ayaa la yska joojiyey marka qaybta horena waxa weeye mansuukhun lafdan wa macnan alcashru rabacaat waa mansuukhun lafdan wa macnan qaybtan shantan la nasakhayna waxa weeye mansuukhun lafdan laa macnan erayadii aayadduunbaa la nasakhay laakiin macnihiibaa jooga marka baabu naski la eego wey wuxunay la mid tahay aayaddii rajmiga oo kale ashaykhu washaykhata الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ومنسوخ لفظا لا معنى حكي معني واجوغا وصيدا حديث كبدا وشيغا والله عمل فلايا واي متفرقات كمعنه سواصدا waxay ka faa'iidaysanayaan duuna alxawlayn laba xawl macnaa laba sano wax ka yar dee qur-aankiiba eraygaas kusoo noqnoqonaya walwaalidaatu yurdicna awlaadahun xawlayni kaamilayn aayadii baa saa sheegaysa ilaahay baa yihi wafisaaluhu fii caamayn waktiga laga gurinaya oo laba sano xadiidkiina waxa uu leeyahay daaraqudni uu warinayo laa ridaaca ilaa maa kaana fi lxawlayn ridaacu wuxuu ku sugmayaa kaa labada sano dhexdiisa macnaheedu waxa wey halkaa ka dhalanaya madhabtan iyagoo nusuustaa daliishanaya haddii qof weyn la jaqsiiyo ama gabadhaba ninkeedu uu caanaheedii wax ka taabto afkiisa wax ka soo gaarhaan in aanay ku furmayn ubadna weladna u noqonaynin inkastoo madhabaha qaarkood ay qabaan oo qofku ama ha yaraado ama ha weynaade haddii oridaa caanaheeda uu jaqo ama cabo in waalid ay u noqonaysa sheegayaan walow daadiisu haba weynaataba waa masale la isku khilaafsany o la isku waafaqsanayn laakiin hada shart khaas bishaaficiya iyo dad kaloo lamida marka taana waa inaad ku xisaabtantaa waaya waa duuna alxawlayn iyo shan nuugmo wayasiiru zawjuha aban lahu aabbaan u noqonaya dee axaadiid dhowrahoo ayaana sidaa sheegaya yuxarim min aridaac maa yuxarim min anasab ridaaca xaggiisa nuugmadaasi waxa ay guurka xaaraan ka dhigtaa waxa nasabku uu ka dhiga xaaraam oo kale dumarka toddoba qaybood oo xaaraam ku ahaa guurkoodu xaaraam ku ahaa xagga nasabkaynu soo qaadanay suuratu nisa markaynu marayna bilowgeeda toddobadaa iyaga ahi xagga nuugmadana xaraam bay ku noqonayaan kii islaantii ku jaqsiisay gabadhii anaaska wada jaqdeen gabadhii caanahaaga jaqday oo aada aabbo ugu toosan tahay tii hooyadaa ay wada jaqeen oo habaryarkuugu toosan tii aabbaha ay wada jaqeen oo eddakuugu toosan walaalkaagii aa wada jaqdeen inantiisii adeer aada ugu toosan tahay toddobada saasay soconaya waa kan kuu sheegay wuxuu ku yuri wayaxrumu cala almurdic qofkii isaga ahaa ee wax jaqsiiyey cala almurbac cala almurbac bisiiqati ismi lmafcuul wayaxrumu cala almurbac kii la jaqsiiyey marna waxaa loo cabiri karaa radiic marna murbac radiic iyo murbac waa kii la jaqsiiyey murbic murbica waa tii jaqsiisay wayaxrum cala almurbac kii la jaqsiiye waxaa ka xaraam noqonaya ataswiiju ilayha islaantan jaqsiisay ma guursan karo wailaa kulli man naasabahaa cid kastoo usoo abtirsada iyadana ma guursan karo gacaltooyaa timid wayaxrumu calayha taswiij iyaduna ma guursan karto ilalmurbac kanay jaqsiisay wa waladihi iyo caruurtiisa ilan hooyo iyo ayeeye waxaasay usii tahaye duuna man kaana qofkii ahaaday maya fii darajatihi ka isaga la siman ilmahan kaas way guursan kartaa aw aclaa abaqatan minhu ama kasii sareeya cidda kasii saraysa maya kuwaas waa u banaanyi waa mas'alo la xidhiidho oo aynu xagga hore kusoo marnay almuxaramaat min annisaa ama min mawaanic nikaax hada ridaac ayaynu soo marnay wuxuu ku yihi waxaa xaraam abuuri ilmihii la jaqsiiyey inuu islaantan jaqsiisay guursado iyo ciddii u abtirsatayba waataynu kasoo warramaynayo dee kuwa iyada ku abtirsanaya ay ayeeye iyo caynkaa u tahay ede iyo u tahay dee waa caruur ay walaala yihiin ataswiiju ila almurdac baa iyadiina ka xaraama kan inay guursato iyo caruurtiisa islaantan ilmahan jaqsiisay dee isagii ma guursan karto hooya u tahay caruurtiisana ma guursan karto ayeeye u tahay saa u faham duuna man kaana fii darajatihi laakiin dadka isaga isku mustawaha yihiin isku heerka yihiin way guursan kartaa kanay jaqsiisay ku kalena walaala yihiin dhinacaa isaga dana kanunbay jaqsiisee kaa kale ay walaalaha yihiin dee way guursan kartaa aw aclaa dabaqatan minhu ka darajo sarreeyana waxa weeye de hadday ilmahan jaqsiisay adeeradii iyo awowyaashii iyo dadkaa kasii xagga abtirsiim ahaan kasii laangaabsana kasii sarreeya dee way guursan kartaa ila aabihiiba waa ti guursanaysa waa markaa dadka la simaya dadka kasii sarreeya way guursan kartaa masaladaasina waa intaa waaya saasuma de aad baynu usii daraasayn marka la helo noocan iswada jaqsiinaya markaasaynu aada usii dhugan doonaa bal waynu dhaafnay aynu ka gudubnay labadaa baab oo runtii waaqiceenna nololeed ka maqan axkaamtooda inahaa kooban ayuu ka sheegay baabkan isaga ah ee marka guurka iyo arrimihiisa la dhammeeyo waxaa lagu sheegaa baabu nafaqa baabka biilinta ama quudinta kiibuu halkan kaga warramaya qofka bani aadamkaa ee weliba ninka ah xilka saaran waxaa ka mida inuu mas-uuliyad qaado mar hadduu qof weynoo muddo kala yahay waa mas-uul kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati marka mas-uuliyaddan waxaa la saaray raggiibaa ilaahay uu saaray inay biilkan xil qaadaan halkan wuxuu kaga warramaya haddaba maadaam ooridii iyo sawjadii laga soo warramayay xuquuqda ay gabadhii leedahay waxaynu ka soo warramaynay nafaqa nafaqa nafaqa ama ha ahaato mutasawija ama ha ahaato tii la furay rajciyada ahayd mid kasta ha ahaatee biil baa jiray biilkiibuu banbaxaya inuu ka warramo malaa inaga dee cagsigaaba u dhacdaoo rag badani dumarkaabay biilka ka qaadaan intuu meelaha iska qayilo uu mijintiisa iska duubta dhaadheer ayaa wuxuu idhaahdaa anigu waxba camal ma hayee islaantaaba u ororada ciyaalka islaantaa u ororada buu kuleeyahy ciyaalkii iyadaa haysa iyadaana oroda suuqa isaguna gidaar buu ku fadhay kudirir ku yahay uu ku qaylaya waa nuqsaan ilaahayna wuxuu hi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum xalaa bacd wa bima anfaquu min amwaalih marka xikmadda loo saaray infaaqan isaga ah dee runtii wax sahlan maaha xikmaddu waxa weeye qofkani mar hadduu hogaamintii leeyahay oo maamulkii iyo go-aankii loo dhiibay alqunmu bilqurmi dhibkii iyo dheefkaa wada socdee isaga culayskiina isagaa la saaray dhaqaale soo saaridda carabtu waxay tidhaahdaa waa masal carabiya man yunfiq yashruf qofka biilka bixiyaa gacanta sarena yeesho waa adiga arkayba markii dadku dabadaha tegeen dumarkii iyo caruurtiina dawladdu biilisay sharaftii ninku way iska luntay dawladaasunbaa sharaftii yeelatay dumarka iyo caruurta qaxoontigeena dabadda jooga qawaamnimada iyo sharafta wuxuuna u aaminsan yihiin dawladda wax siisa ee akoonkaa yar wuxugu soo shubtay waraaqdaa yar uusoo halkaa ugu soo rida taasmay sharafta u aaminsan yihiin laakiin kan oo ninka ahi isaguna waa mid weyn uunoo dhex fadhiya uun ciyaalka ayuu ka dhigan yahay isaguna lannahu man yashruf man yunfiq yashruf waman laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarah marka qaraarkiibaa ninkii la siiyey quudkana ha baadi doono wax sahlanna maaha ogow alla waxaa nin baa magaalo soo galo wuxuu wax alla waxaa guux ka baxaya iga gadiya kaa gadi maayo weeyaan buuri wax alla waxaa maanta adduunyada la isku haystaa waa biilkaa wey biyihii iyo hawadii iyo maxaanku idhahdaa brotiinkii shiraalkii oo lagu ordayo wax soo saarka wax alla waxaasoo dhan waa infaaqan wax sahlan maaha ninka maanta layidhi magaaladaa galoo boqol kun soo bisle islaanta iyo ciyaalka usoo bisle welibana xalaal ku raadi waddo walba maaha laa can ariiqi xaraam bal biariiqin xalaal waddo xalaala ku raadi la yidhi hawl yar looma dirin kaba kaba kulul baa loo gelaya ninkaas waa ordaya ninkaas ma sahlan ilaahay baana dee yaqaana umuurta oo ooriduna meel bay ku fiicantahay ninkuna meel buu ku fiican yahay taa cidda ku masuugayseen ka markhaati furaynin waa qof been sheegaya runtii qof been sheegaya wey tarbiyada awlaadda barbaarintooda jaqsiintooda korintooda hooyadaa ku fiican ninkiina waa wuxuu ku fiican yahay tijaaradii hawshii adkaydee lasoo qabanayay wax soo saarkii xadaafiirtii suuqa kulaylkii qabowgii isna abuur ahaan buu taa u samaysay inuu kusoo dadaalo way u dhib yarta in maanta la idhaahdo daartaa dhisoo intaasoo cimaaradood dushooda fuul oo wastaad ka noqo waxay uga sahlan tahay ninka in la idhaahdo laba saacadood ilmaha yaree saxare iyo kaadi lehee hunqaacaya hay sideed saacadood oo halkaa uu ku taagnaadaa uga sahlan wax jira soo maha wax jira wey war yaa naga qabto islaama buu odhanaya saacad markuu ilmaha yare kaadidii iyo saxaradii isku sii daynaya u hayo ayuu qayla ka dhammaanaysa war yaa iga qabta unbuu leeyahy marka runtii dadkii xanaanada u samaystay dowladii qarbiga ee yidhi ninkii gabadha haysbaal carabeed ee xanaanooyinka u sameeyey ee dowladda ay biilka ku bixinaysaba akhiiran waxay usoo noqdeen ilmaha hooyadu ha jaqsiiso ha hayso waaya nafaqadu haddaba yay u waajibtaa yay ku waajibtaa raggay ku waajibtaa dumar waxba lama weydiiyo dumar nafaqo lama weydiiyo sidoodaba dee mid silcaysa maynaan sheegine mid dad islaama ku dhex nool ama aabaheed baa xil qaadaya ama ninkeeda ama cid kaloo ay dhashay meelunbaa iyada arrinkeeda lagu tiirinaya raggay saaranta infaaq cala rijaal maxaa la yaa la masruufa haddaba qofku cidduu masruufaya waa naftiisa xaaskiisa ilmihiisa yar hooyadii aabbihii iyo dad kale oo aan ahaynba wax cid kale oo noolo ah sida xoolihiisa addoomihiisa iyo xayawaanada kale intaaba infaaq waa lagu sameeya wax waa la siiyaa intiibuu ka warramaya marka wuxuu ihi wanafaqatu lcamuudayn labada tiir biilkoodu oo min alahli qaraabadaada ka mida waajibatun waa waajib alcamuudayn min alahl labada tiire ehelka ka mida buu ku ihi ehelku macnaha waa usuul iyo furuuc iyo xawaashi alusuul walfuruuc walxawaashi yanqasim alahl ilaa hadi alaqsaam usuushu waa cidaad ka soo farcantay furuucduna waa cidda adiga kaasii farcantay xawaashiduna waa dadka hareeraha ah sida kitaabkaasi xaashiyaha u kala kacayo dadka baallahaaga edooyinkii abaryarihii dadka walaalaha iyo saas hareeraha kaa kacayo marka cabuudayn labada tiiruu kuu sheegayo marka silsilada nasabka la samaynayo abtirsimada dee waxaa la isku daba dhigaa dad saa isu daba socda ood adugu dhexda kaga jirto oo qaarkoodna kaasii shisheeyaanoo ay tiirka xagga asalka kaga jiraan qaarkoodna kaasii farcamayaan oo tiirka xagga hoose ay kaga jiraan marka waa laba tiiroob idina kaasii farcamay midna aad ka farcanta alcumuudayn waa aqaaribtii weeye aqaaribta iyo ehelka kuwa kaa farcamay iyo kuwa aad ka farcantay nafaqadoodu waa waajiba kuwii adiga kaa farcamay kuwii aad ka farcantay la biiliyaabaa waajib saa weye macnuhu marka wuxuu soo horraysiiyey tii asalkii oo wuxuu hi lilwaalidayn labadii waalid bay waajibaysaa inaad biiliso kole dee qof qaangaalo awoodnoo nina tahay labadii waalid inaad biilisaa waa faral islaamkeenna halkaasuu ka taagay hooyadiina lama dayacayo aabbihiina lama dayacayo iminka caalamka sheeganaya inay horu mareen dee kol haddii inankii iyo odayga iyo islaamtu ay yihiin dad kala waaweynaaday mid waliba gaarkiisu u shaqaysanayo dabeedna waxaa dhacaysa in waashmaan uu suuqa ka daydaydo oo odaygoo shaqadoona hadduu arko dee uga dari mayso inuu waashmaan ka dhigo isaga laftiisu le waashmaan noqo soo shaqotag maad ahayn laakiin islaamkeennu waxa uu leeyahay gaalba ha ahaadee biilkiisuu leeyahay ilaahay baa yidhi wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa adduunyada inta ay joogaan si fiican ula dhaqan gaalba ha ahaado wlmawluudiina ubadkii aad dhashay biilkooduna waa waajib inan iyo inan mid kasta ha ahaado shuruudaha soo socda marka laga helo waxyaabaha maalan u daliilka ah waxaa ka mida waalidka in dee wiiis ubadkaaga in wixiisa aada cuni karayso ama biilkaaguba waajib ku yahay nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamkii wuxuu cuno waxa ugu fiican wuxuu gacantiisu soo saartay gacantiisu waxay soo saartay wa waladuhu min kasbi ubadkaaguna wuxuu ka mid yahay wixii aad soo saartay ubadkaaga biilkiisa haddaad cunayso waxay ka dhigan tahay inaad dee cunayso uun wixii gacantaadu ay soo saartay nin yara murmay oo aabihii waxba u quuri waaye maruu nebigu la hadlay waxa uu ku yidhi anta wamaaluka liabiik adiga iyo maalkaagaba aabbahaabaa idin leh adigana wuu kuleeyay maalkana wuu kuleeyay maxaad u meeraysanba warkaasi u dhiibay marka sidaasaa nusuustu ay u tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa in xuquuqda ay isku leeyihiinoo waalidkiina xaqaa uu leeyahy ubadkiina uu xaqan leeyahy laakiin mid walba shuruud baa loo xidhaya ubadkaagu goor muubiilka kugu yeelanaya waajib ahaan waalidkaagu goor muubiilka waajib ahaan kugu yeelanaya mujtamacuna sidan islaamku u tartiibiyey u ratibay ee u habeeyey hadduu iskugu xidhnaan lahaa wax gidaarada jiifo oo tuugahoo dayacan iyo wax dib jira maynaan aragneen ee qof walba arrinkiisa meel baa lagu tiirin lahaa kii xoogo shaqoo loo samaynayaa kii daciifana cidbaa xil qaadaysa warkiisuba saasuu tiirsanaanaya ubadka maalan marka laga waramayo waxsiintooda dee aabbahana inuu siiyaa waajib bay ku tahay hooyaduna inay siisaa waajib bay ku tahay oo dee iyadana naaskiiba xaq ugu leeyi inay jaqsiiyaan inay jaqsiiso sidaa ilaahay buu uhi walwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn yurdicna waa bisiiqati lkhabar laakinahu macna almr yurdicna ha jaqsiiyeen unbaa lagu macnaynaya wuxuu ihi haddaba faama alwaaliduuna dadkii wax dhalay waa aabbihii iyo hooyadii iyo ayeydii iyo awowgii iyo kuwa fatajibu nafaqatuhum bishartayni inaad biilisaa waajib bay noqonaysaa marka laba shardi la helo waa waalidkaaga goorta biilkoodu faral kugu noqonayo xagga shareecadda labadan shardi ha la helo labadaas waa maxay ah alfaqru wazamaana inuu qofkii yahay faqiir naafo ah aw alfaqru waaljuluun ama uu yahay mid faqiira oo waalan waalidkii labadaasaa jira waa qof faqiirahoo tacbaana ama qof faqiirahoo aan miyir qabinba laakiin waalidkii haba waallaado ama naafaba ha ahaado ee hadduu xoolo leeyahay dee xoolihiisaa intaanu ka dhiman dee biil looga dhigaya waxa caruurta soo siiya oo la odhan maayo wixiisana meel sii dhigan maayo waalidkuye hadduu xanuunsanayo hadduu naafo yahay iyo hadduu gaboobayba wixiisuu wax ka cunaya caruurtuna wuxooday ku shaqaysanayaane wadanaya hadduu majnuun yahayna waa sidoo kale hadduu asaasiq yahayna waa soosoo kale odayga wixiisaa laga biilinaya waa loo maamulaya alfaqr laakiin arrintan sheekhu uu sheegay iskuma wada waafaqsana culimadu xataa kuwa madaabta iskuma waafaqsana ee waxay leeyihin waalidkii hadduu faqiir yahay yaanu noqoninba mid naafo ah yaanu noqoninba mid waalan yaanu noqoninba mid asaasaqay hadduu xoog yahay oday iyo islaan mid kasta ha ahaadee ase aanu waxba haynin waa lagala xishoonayaa in la idhaahdo shaqo tag waa lagala xishoonayaa sidaynu arki doona ilmaha waa lagu odhanaya laakiin waalidkii la odhan maayo shaqo taga waa la biilinayaa biilkiisa odaygu xoog bahaaba waa kuwa dee markaa kutubaha shuraaxda mudawalkii tilmaamaya xataa hadduu hasaawatagiyo miyaraba uu raadinayo miyaraduna waa waajib in loo guuriyo oo markaa icfaaf baa la ydha icfaaf in lagu sameeyo oo waalidka loo guuriyo oo laga tumo meesha way ku jirtaa intaana agu labaysanin bal odayga islaantana hala hinaasine laakiin waa in odaygii loo guuriyaa haddii islaantii hore ama ka gabowday ama ka xanuunsatay ama ka dhimatay waa loo guurinayaa isaga iyo islaantiisa ee aayada ku aba biilkooda adaa lagu leeyay bal diintaa wanaageeda odayaashan markaa koofiyadda intay gashadaan le diintu way nagu adag tahay hadday ogaan lahaayeen arrimaha iyo xikmadda meeshaa ku jirta war islaamka halaynagu dhaqabay odhan lahay ana waxay dareemi lahaa suuqoodu inuu halkaa ku jiro waaya taasi waa taa marka waynu ka gudubnay kaasoo labadaa shardi unbuu xidhay wa ama almawluuduuna ubadka adhashay biilkoodu goorta uu kugu waajibayo fatajibu nafaqatuhum biilkoodu waa waajib ubadkaaga bialaaati sharaa saddex shardi kolkaba helo mid kastoo dhashay waxba lagaagama leh horta dumar oo dham way kugu kayroorsayn dumar oo dhami meelay tegayaan ma jiro kol haddaad dhashay sideed hablood haddaad dhasho iyo haddaad shan iyo toban dhasho ilaa lagaa guursado ama ay allaystaan ay dhimanayaan biilkooda aduu ku saaran yahay sakaatu fidrigooda magtooda wuxoo dhan aan lagu leeyahay maalinta lagaala wareego ee dibudajinaad ku samayseed sallimto eed ninku wareejisu ka hadhaya kaas waa mid laakiin raggii baa laga hadlaya raggii inamadaada aada dhashay biilkoodu shuruudan ha laga helo marka ay kugu yeelanayaan alfaqr waa inuu baahan yahay wasiqar uu yar yahayna wuxuu isku daray yaraan iyo faqiirnimo aw ilfaqr wazamaana ama waa ilmo yar oo waxaan leeyahay waa faqiir waa se naafo aw ilfaqr waljunuun waa faqiir waana waalan yahay saddexdaa hadduu mid yahay caruurtii inamadii aada dhashay biilkooda aduu waajib kugu yahay waa faqiir waanu yaryahay macnaha hadduu ilmahaagu xoolo leeyahay haba yaraadee laba jirba haada ku jirba haada hadduu xoolo leeyahay oo xoolaha xagguu ka keenay dee siyaabo badan buu ku heli karaa haddii cidi siiso adduunya uu ka dhargeyaba miyaanu heli karin ama qaniimo uu ku helo ama si kale unu ku helo waa si siyaabo badan buu ku heli karaa marka ilmahaaga yar waxaa laga biilinayaa hadduu saqiirba ha ahaadee xoolo leeyahy inu faqiir ahayn wixiisa wax laga siinaya hadduu faqiir yahay oo zamaanana u raacdo zamaanadu waa naafo boos manaa waa qof aan shaqaysan karayn indalaa yahay cagalaa yahay gacmalaa yahay waa qof naafo ah waxna ma haysto hadduu wax haysta ila waa laga biilin lahaaye ilmahaagii haba weynaado soddon jirba ha ahaado dee aduu kuu yaallaa mujtamaca abaa kaga fillaanaya dowladna lagu riixi maayo cid kaleo ehelkaana lagu riixi maaye wa ninkani haba weynaado kole haddaan u shaqaysan karayn biilkiisa ilaahay baa ku saaray marka saddexaad alfaqru waljunuun waa faqiir waanu waalan ilmihii waa nooc naafaahuniyana marka lasoo ururiyo ilmaha goorta uu xaq kuugu yeelanayo biilka waxa weeye maxay marka uu baahan yahay aanu shaqaysan karaynina wuxuu la shaqaysan kari laaya ama waa waali ama waa naafo ama waa yaraan laakiin ilmahaagu hadduu qaangaadho shaqaysan karayana faqiirba ha ahaadee sakana kuguma lahaa masaariifna kuguma lahaa wax iloo kaa saaranina ma jiro kol haddaad shan iyo toban jir soo gaadhsiiso dee adigaaba xaq ku leh ile isagiibaa xilkii la wareegay islaamkuna waxa uu qofka xil saaraya markuu qaan gaadho shan iyo toban gaadho hadduu shan iyo toban gaadhay isagay tahay inuu shaqaysto isagay tahay inuu waalidka masruufo waalidka kuma laha sakaatu fidri iyo midda kuma leh marku saasuu cadyahay ilmuhuna markuu og yahay hadduu halkaa gaadhay isaga xilka uu saaran yahay waabuu dadaali lahaaba laakiin inaga shan iyo toban jirkaa marka ay marayaan waa marka weli jallaatada afka loogu hayo ee jallaatada weli afka loogu gurayo ayay marayaanba waaya inkastoo dee ubadkeenii baadiyaha ay ahaayeen runtii burfinin ka hadlay oo qofku marka heerkaa marayo qof xilqaada buu ahaan jiray shan iyo toban jirkaa marka uu marayo waxay culimmadu raaciyaan inuu yahay allahuma ilaa an yakuuna mutacaliman cilman naafican liljamiic haddii uu qofkan yahay qof mutacaliman oo maal culumta sharcigaabuu ilmahaagu baranaya wax isaga aanu gaar ahayn laakiin bulshada anfacayo waajibay tahay in la bartuu soo kordhinaya markaa si uu dadka u anfaco waxuu inoo soo barto biilkiisa adaa lagu leeyay tacliinta islaamku mid diiniya iyo mid waadiyaba qiimo weyn buu siiyey qiimo weyn buu siiyey ilmihii wuu ka dhacayaa waxna soo kordhin maayo mustaqbalkiisuna wuu xumaanaya xaggiisa iyo kawaalidkiiyo kawmadaba marka intaa uu waxbaranaya waxbarashada muhiimka ee bulshada u baahantae anfacaysa dadka muslimiinta anfacaysa inta uu wax u baranayo hala biiliyo ama jaamacadha ku jira ama dugsi sare taana dee kutubaha shuraaxdu way ka waramayaan goorma uu kugu yeelanayaa waalidku biilka goorma ayuu kugu yeelanayaa caruurtaadu taasaynu ka jawaabnay ooridu goormay kugu yeelanaysa xayawaanku iyo xoolaha aada leedahay goormu nafaqa iyo biil kugu yeelanayaana jawaabteedu insha allahu way dambaysaa waa diin runtii intay bani aadamkii caam yeeshay iyo xuquuqdoodii xayawaankii iyo dhirtii u gudubtay wey waa diin aljamiic diin alxayaa waa diin ilaahay uu soo diray khalqiga loo soo dejiyo weeye oo nolosha tartiibisay cid walba wixii ku munaasiba allahu aclam بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد su-aasha u horeysa ee sheekh maxamed la soo weydiiyey waxa weeyaan hadday gabadhu ilmihii jaqsiin weydo ay dhashay ma ku dembaabaysaa kolka la eego aayadda de waa taa aynu soo nidhi aayadda macnaheedu waa amar waalwaalidaatu yurdicna macnaahu falyurdicna marka ilmihii kol haddii iyada mooye cid kaloo jaqsiinaysa aanay jirin dee la ogyahay ina ilmaha yari baahida uu qaba caano maantana dadkii masaasada sitan jiray de waa kuwan tuuray ee meel walba mikrofoonka la taagan ilmaha yar iyo baahida uu qabo macnaa dee berigii hore malaha way iska inatirayeen islaamku taa hore usii ogaa waa kaa cadeeye waa faral faral wey hooyadii waajib bay ku tahay inay jaqsiiso inay ka guriso maaha
su-aasha labaad waxa weeyaan gabadhii la furay hadday gurigii diido ma waayeysaa xaqii guriga ay u lahayd maya iyadu xaqi way leedahay